alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala kitaabu ljihaadi baabu wujuubi اljihaadi wa fadli اlghadwati wاlrawxa jihaadkiibuu halkana ka guda galay inuu soo arooriyo aayaadka iyo axaadiidta ku soo arooray fadaa'ishiisa wax ka mid ah jihaadkuna waa jinsi waxyaabo badan ku dhaca laakiin hadda waxaa looga jeedaa muqaatalatu lkufaari liiclaa'i kelimati illaah gaalada in lala dagaalamo si kelmadda ilaahay ama islaamku uu sarreeyo waxaana ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen jihaadka haddii la idlaaqo jihaadulkufaar buu ku dhacaa qaala allahu tacaala rabbi wuxuu ihi waqaatilu lmushrikiina la dagaalama gaalada kaafatan dhammaantood kamaa yuqaatiluunakum siday iyaguba idinla dagaalamayaan kaafa ay jamiican iyagoo dhan waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaa ilaahay markaa aayaddan farayaa gaaladii in lala wada dagaalamo waayo iyaguba dhammaantood waxay isu kaashanayaan dagaalka iyo waxyeelada iyo dhibista dadka muslimiinta ah waxaa markaa cumuumkaa laga soo reebayaa uun ahlu dimaha iyo kuwii cahdiga lagula jiray iyo kuwa nusuustu sheegtay inaan lala dagaalamahayn wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi kutiba calaykum alqitaalu kutiba waxaa lagu waajibiyey calaykum korkiina alqitaalu dagaalka dagaalkaasina ay qitaalulkufaari weeyi wa huwa isagoo kurhun lakum ay makruuhun lakum ahaaday mid aa karahsanaysaan oo dabci ahaan a u karahsanaysaan waayo dhib weyn baa ku jirta waxaa dhici karaysa ama in badan dhacdaba inay nafihii ku tagaan wacasaa an takrahuu shay-an waxaa laga yaabaa inaad karahsataan shay-an shay wa huwa iyada oo makruuha ama waxaa karahsanaysaan khayrun lakum idin wanaagsan yahay wacasaa an tuxibuu shay-an waxaa laga yaabaa inaad shay jeclaysataan wa huwa sharun lakum isagoo shar idin leh wallaahu ilaahay baa yaclamu og waxa idin dhibaaya iyo waxa markaa dheefta idin ama maslaxadda ilaahay baa kala yaqaan oo antum idinkuna laa taclamuuna garan maysaan arrinkaa daba ilaahi maslaxaddiin iyo dantiinna yaqaanay ayaa jihaadka idinku waajibiyey oo idinku qoray wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi infiruu baxa khifaafan idinkoo fudfudud iyo wathiqaalan idinkoo culculusba baxa wajaahiduu ku dagaalama biamwaalihim xoolihiinna iyo wa anfusihim nafihiinaba fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ugu dagaalama marka infiruu waa gurmada oo baxa weeye khifaafan wathiqaalanna ictibaara yeelan kartaa idinkoo markaa fudfudud oo dhallinyaro ah iyo idinkoo rag waaweyn oo culculusaba baxa ama idinka oo caafimaad qaba iyo idinkaoo xanuunsanayaba baxa ama idinkoo fuqaro ah oon waxba hayn iyo idinkoo aqniyo ahoo waxayaba baxa wahaakada aayaadka markaa ilaahay jalla wacalaa jihaadka ayuu ku waajibiyey waxaana markaa la waajibiyey jihaadka markii dadka muslimiintahay quwad iyo awoodda ay yeesheen oo kolkii hore ama islaamka awalkiisii hore dadka muslimiintahay inay dagaalamaan muxaram bay ka ahayd waxay ahayd marxaladii la faray inay gacmahooda laabtaan kuffuu aydiyakum markii dambe waxaa loo fasaxay ciddii waxa weeye soo weerarta ama dhibaato la soo doonata inay iska waabiyaan oo iska difaacaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir markii saddexaadna waxaa loo fasaxay inay weerari karaan oo ay la dagaalami karaan gaalada ku dhadhow ee waxa weeyaan markaa jaararka la ah kolkii u dambaysayna gaalo oo dhan inay la dagaalamaan ayaa la faray waxaana ahlulcilmiga muxaqiqiinta ay tilmaameen xaaladahaasi uu soo maray jihaadku iyo xukumkiisu kolba xaaladda muslimiintu ay taagan yihiin wixii munaasib u ah bay ku dhaqmayaan markay joogaan xaalatu dacfi dacfi markay ku sugan yihiin ee gaalada awooday kula jihaadaan ama ku weeraraan aanay lahayn aayaadkaasi sheegaya in gacmaha la laabto oo dacwadda lagu dadaalo oo khayrka la faafiyo ayaa lagu camalfalaya marka dadka muslimiinta ahi awoodda ay hayaan dadka gaalada ay kula dagaalami karaanna aayaadkaa seefta ama sheegaya gaalada in lala dagaalamay ku camalfalayaan marka kolba xaaladda dadka muslimiinta ah ay joogaan wixii ay awoodayaan bay la imanayaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina allaha ilaahay ishtaraa wuxuu ka iibsaday min almu'miniina dadka mu'miniinta anfusahum nafahood iyo wa amwaalahum xoolahooda wuxuu kaga iibsaday bianna lahum ljanna jannada inay leeyihiin yuqaatiluuna ha dagaalamaan fii sabiili llahi ilaahay waddadiisa ama ibtidaa'iye jumlada markaa waxaad ka dhigtaa istinaafiya yuqaatiluuna waxay u dagaalamayaan fii sabiili illaahi oo macnihii siduu uga iibsaday baa halkani ay caddaynaysaa fayaqtuluuna waxbay dilayaan wayuqtaluuna iyana waa la dilaya wacdan calayhi xaqa waa ballanqaad calayhi ilaahay korkiisa ahaaday oo xaqan dhab ah oo fi towraadi towraad ku suganaa iyo walinjiila injiil iyo walqur'aani qur'aanka intaba ku sugnaaday waman awfaa ayaa ka oofin badan biwacdihi ballanqaadkiisa min allaahi alleh cidna kama oofin badna fastabshiruu ku bushaaraysta bibeycikum aladii baayactum bih iibkiina ilaahay jala wacalaa kula baycantanteen ku bushaaraysta wadalika kaasina huwa alfawz alcadiim waa liibaanta weyn weeye marka waxa weeye aayaddani fadliga jihaadka wayna tusaysaa si aada iyo aada u weyn baana inoo tusaysaa oo ciddii waxa weeye naftiisa iyo maalkiisa ilaahay dartii ugu jihaadee fii sabiili illaahi u bixisa kaa ilaahay wuxuu u ballanqaaday jannada axaadiidtuna way sii caddaynaysaa waynu ku gaarhi doonaa wa qaala allahu tacaala wuxuu rabbi yidhi laa yastawii ma sina alqaaciduuna kuwa fadhiya min almu'miniina mu'miniinta ka mida hayru ulidarari kuwa dhibta u saaxiibka ah ee waxa weeye laxaad la-aanka iyo dhibta qaba mooyaane iyo walmujaahiduuna kuwa u dagaalamaya ma silma fii sabiili llahi ilaahi jidkiisa biamwaalihim ugu dagaalamaya iyo waanfusihim markaa dadka jihaadkii ku qumaya la imanaya kuwa iska fadhiya cudurdaar la-aani ma sina hayru ulidarar baa ilaahay ka soo reebay jalla wacala waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa dadka ahlu dararka ah ee tusaale ahaan indhahala ama cagahala ama aafada kale ay hayso ee jihaadka dartii ay uga hadheen uga reebtay ha yeeshee niyeysan haddii waxa weeye ay awoodi lahaayeen jihaadka inay ka qayb qaadan lahaayeen inay iyaguna niyadooda khayr weyn ku helayaan fadala allaahu ilaahay wuxuu fadilay almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina kuwa fadhiya wuxuu ka fadilay daraja ay bidaraja darajo aada iyo aada u weyn oo darajooyin badan ka kooban wa kullan mid waliba wacad allah oo ka mid ah mu'miniinta dagaalamaysiyo kuwa kaleba wacadallaahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday alxusnaa xaaladda wanaagga badan ama jannadaba ayaa ilaahay jala wacalaa u ballanqaaday oo qofku mar haddii uu yahay qof mu'mina khayr kama marhna khayrna wuu hayaa ha yeeshee mu'miniintii baan sinayn oon waxba isaga danahayn wafadala allahu ilaahay wuu fadilay almujaahidiina mujaahidiinta cala alqaacidiina buu ka fadilay ajaran ajar buu ka fadilay ajarkaasoo cadiiman weyn darajaatin darajooyin buu ka fadilay darajooyinkaasoo minhu min allaahi xagga alla ka ahaaday iyo wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan raxmad war inta ilaahay caddeeyuu soo celceliyay eeg wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran raxiima wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi yaa ayuha aladiina aamanuu duulkay rumeeyeyow ilaahay iyo rasuulka iyo xaqa al adullukum maydin tusiya calaa tijaaratin ganacsi tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab waa xanuunjinaya idinka badbaadinaysa waa cadaabka aa kaga nabadgelaysaan tu'minuuna waxaa rumaynaysaan billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa tujaahiduuna waxaa u dagaalamaysaan fii sabiili illaahi biamwaalikum baa ku dagaalamaysaan iyo wa anfusikum daalikum kiinaasi ayaa khayrun lakum idiin wanaagsan in kuntum taclamuuna haddaa wax garanaysaan oo tijaaradani waa tijaaratun raabixa waa ganacsi mar walba lagu faa'iidayo lagu liibaanayo weeye waa ganacsi cadaabka ilaahay lagaga badbaadayo jannadana lagu helaayo yakfir lakum dunuubakum macnuhu wuxuu yahay haddii aa ilaahay rumaysaan iyo rasuulka jihaadaanna yakfir lakum wuxuu alla idiin dhaafi doonaa dunuubakum dunuubtiina wayudkhilkum wuxuu idin gelin doonaa jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay dareereysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru yani dhirteeda iyo markaa guryaheeda hoosteeda ay dareerayaan alanhaaru webiyaal webiyaalkii biyaha ahaa iyo kuwii caanaha ahaa iyo kuwii khamrada ahaa iyo kuwii malabka ahaa ee suuratu muxamed rabbi ku sheegay wamasaakine iyo guryo ayibatan wanaagsan oo fii jannaati cadnin jannooyinkii nagaanshaha nagaanshaha ku sugan daalika kaasi alfawzu waa liibaanta alcadiimu oo weyn waa liibaanta aadkii aada u weyn weeye wa ukhraa mid kalena waa leedihiin taasoo tuxibuunaha aad jeceshihiin nasrun hiil weeye min allaahi xagga ilaahay ka ah aduu idiin hiilin doono oo cadowgiinna uu idinka hiilin doono iyo wa fatxun furid qariibun dhow wabashir ilmu'miniina dadka mu'miniintaa u bushaare marka had iyo jeer nafuhu waxay jecel yihiin wax maaragtay soo degdegayo oo adduunyadiina inay wax arkaan iyagoo meela furtay iyo iyadoo ilaahay u hiiliyo gaaladii uga hiiliyey iyo gacantooda uu sarraysiiyey iyo umuur caynkaas taana waa loogu bushaareeyey marka waxaa loo sheegay jihaadkaa iyo iimaankaa inay ku helayaan khayr aakhire iyo mid adduunyo labadaba qaala wuxuu uhi walaayaatu aayaduhu filbaabi baabkan jihaadka xaalay ku saabsan yihiin kaiiratun way fara badan tahay mashhuuratun waana mid la caan bixiyey qur-aanka kariimka ahi aada iyo aad baa ilaahay jala wacala ugaga warramaya jihaadka iyo fadligiisa asal ahaanna jihaad lkufaar xukunkiisu marka la eego waa fardu kifaaya haddii dadka qaarkood ay la yimaadaan kuwii kale dembiga uu ka dhacaya iyadoo macnii la awoodayo kolka la awoodayo weeye haddii dadka ay la wada iman waayaan iyagoo awood ulana dee way ku wada dambaabayaan ha yeeshee waxaa jirta xaaladaha qaar oo uu waxa weeyaan markaa noqdo fardulcayn hadduu fardulcayn yahay iyo haddii uu fardulkifaaye yahay mar walbana waxa weeye istiaacadii baa loo shardiyaya waayo dee waajibaadku waxa weeyaan istiaacay u baahan yihin ilaahay baa yihi fataquu llaha ma staactum qaacidaduna waxay tidhaahdaa laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura marka istiaaco ayaa mar walba uu u baahan yahay shuruud kalena wuu leeyahay qaala wuxuu uhi waama alaxaadiiu axaadiidta miyaa fii fadli ljihaadi ku saabsani fa akaru way ka badan tahay min an tuxsara in la koobo sababtuna waa likahratiha badnaanta ay badan tahay aad bay u badan tahay famin dalika axaadiidta waxaa ka mid a ima habata waxaa ka sugnaaday xadiidka ka sugnaaday can abi hurayrata radi allahu canhu saasay isugu xidhmaysaa ciraabtu qaala wuxuu uhi su-ila waxaa la weydiiyey rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam ayulacmaali afdalu camalada kee ugu fadli badan qaala wuxuu uhi iimaanu bilaahi rumayn ilaahay la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa qiila waxaa la yihi uma maada dabadeeta maxaa ku xigay qaala wuxuu uhi aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay jidkiisa loo jihaada ee loo dagaalamo qiila waxaa la yidhi uma maadaa maxaa ku xigay qaala wuxuu hi xajun mabruur xaj lagu baarinimo sameeyey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay kitaabkaa hore kitaabuulxajna waa inagii kusoo maray wa hunaa su-aalun yaa ikhwaan wa hiya maa macna almabruur maa macna alxaj almabruur maxaa looga jeedaa xajun mabruur ya haye qofkuu la yimi waan garta haye ziyaada tawdiix bay u baahantay fadal a waan garta waan garta jazaak allah khayr macni waa maqbuul weeye waa xaj la aqbalay labada macnona way islaasimsanayaano way kala dhalanayaan soo maha isma diidayaan jazaak allah khayr marka calaa kuli xaal shaahidku waa aljihaadu fii sabiili illaah acmaasha fadliga badan buu xagga hore kaga jiraa wa can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala qultu ya rasuula allahi ayu lcamali axabu ila allahi tacaala camalka keebaa ilaahay xaggiisa loogu jacayl badan yahay qaala wuxuu yidhi asalaatu alaa waqtiha asalaatu salaadu calaa waqtiha ee fii waqtiha waqtigeeda lala yimaado marka calaa waa bimacnaa fii waxaana ahlulcilmigu qaarkood tilmaamaan waxay tusinaysaa yani salaadoo waqtigeeda ugu horeysay soo gasho lala yimaado qultu waxaan idhi uma ayun dabadeeta maxaa xiga qaala wuxuu ihi biru lwaalideyn labada waalidoo loo samafalo qultu uma ayun qaala aljihaadu fii sabiili illah mutafaqu calayh xadiidkaas hore aynu usoo maray wa can abi darin radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah ayu lcamali afdalu camalkee ugu fadli badan qaala wuxuu ihi aliimaanu biاllaah rumaynta ilaahay la rumeeyo iyo waljihaadu fii sabiilihi wadadiisa in loo dagaalamo muttafaqu calayhi marka xadiidtan markii rasuulka la weydiiyo camalkee ugu fadli badan ama maxaa ilaahay ugu jeceliyey kolba maaragtay jawaab buu ku jawaabayey taana waynu ka soo jawaabnay oo waxay noqon kartaa wallahu aclam biikhtilaafi alaxwaal iyo biikhtilaafi alashkhaas intaba way iska noqon karaysaa wa can abi darin radia allaahu canhu wa can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi laqadwatun kallahaad fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa loo kallahay jihaad macnihii loo kallahay aw rawxatun ama caraabe la caraabay ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyada iyo wamaa fiiha wax dhex yaallaba muttafaqun calayh ha marka khadwa iyo rawxa waa faclo waa masdaru mara hal mar oo dee khadwadana min alquduwi baa laga keeno waa sayru awali nahaar maalinta gelinkeeda hore socodka la socdo weeye ma garatay rawxaduna iyaduna waa gelinka dambe socodka la socdo markaa kalahaad ama gelin hore socod jihaad hal mar waxa weeye loo socday iyo hal mar oo jihaad waxa weeye loo caraabay iyadoo lagu sii socdo ama markaa iyadoo laguba dhex jiro ayaa adduunyada iyo wax alla waxa dhex yaalla ka wanaagsan waay fadliga jihaadka iyo qiimihiisa ayuu xadiidku ku cad yahay qaala wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaala ataa rajulu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama nin baa rasuulka ilaahay u yimi faqaala wuxuu uhi ayu nnaasi afdalu dadka kee ugu fadli badan sideedaba su-aalahan ay weydiinayaan saxaabadu rasuulka ridwaan اllahi calayhim waxay markaa uga jeedaan inay waxyaabahan ogaadaan oo dabeetana ay la yimaadaan ay ku camal falaan dadka kee ugu fadli badan wuxuu doonaya sifadiisa inuu ogaado dabeetana uu la yimaado si uu isagu u noqdo dadka kaa ugu fadli badan camalkee ilaahay ugu jecelya ama ugu fadli badan sababtay u weydiinayaan inay la yimaadaan bay doonayaan qaala wuxuu rasuulku uhi muminun qof muminoo yujaahidu ku jihaadaya binafsihi iyo wamaalihi fii sabiili illaahi ugu jihaadaya oo naftiisi iyo maalkiisiiba la baxay isagoo khatar gelinaya oo gaalada ku weeraraya qaala wuxuu uhi uma man dabadeeta yaa ku xiga qaala wuxuu uhi muminun qof mumin ahoo fii shicbin gol markaa ku sugan ama bohol min ashicaabi golaha ka mid a kaasoo yacbudullaha ilaahay caabudaya wayadacu nnaasa min shari dadkiisana sharki dadkana sharkiisa kala tegaya muttafaqun calayh ee horeynu usoo marayoo marka mu'minkan fogaadee dadka iskaga fogaade uu khayr badan yahay waa marka cusladu ay wanaagsan tahay khuldad iyo dadkii inuu ku dhex jiraa shar iyo dhibaato ay keensanayso ama dadku ay fasahaadeen ama fitan ay jiraan markaasaa dadka inuu iskaga dhex baxo meelaha uu taga ay fadli badantah haddiise kale inuu dadkii la joogo oo jimcihii iyo jamaacaadkii iyo khayrkii iyo waxa weeyaan markaa uu kala qayb galo ayaa fadli badan qaala wuxuu uhi wacan sahl bni sacdi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala waxaa rasuulka rabbigeen yidhi ribaatu yowmin maalin gaadhkeed fii sabiili illaahi ilaahay dartii gaadh loo ahaado ama jidka ilaahay gaadh loo ahaado ayaa khayrun ka wanaagsan min addunyaa adduunyada iyo wamaa calayha waxa kor yaallaba wamowdicu sawti axadikum meesha midkiin uu dhigo oo min aljannati jannada ushiisa uu dhigo min aljannati jannada ka mid a ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa wamaa calayha warawxatu caraabaha iyo ruuxuha uu caraabaya alcabdu addoonku fii sabiili illaahi u caraabaya tacaala isagaa sarreeye aw ilqadwatu ama ka lahaada ayaa khayrun ka wanaagsan min addunyaa wamaa calayha muttafaqun calayhi ribaadku markaa waa gaadhkii ama heeganaanshihiio waxa weeye waa in la ilaaliyo marka dadka muslimiinta ah oo furimaha hore iyo meelaha hore ee hortooda hore maaragtay lagu sugnaado si looga ilaaliyo cadowgooda iyo cidda xagga cadowga kaga imanaysa si looga ilaaliyo oo halkaa markaa looga korjoogeeyo oo waxa weeye gaadh loo noqdo dadka muslimiintaa waay qaala wuxuu uhi wacan salmaana radia allaahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul ribaatu yowmin maalin gaadhkeed iyo walaylatin habeen ayaa khayrun ka khayr badan min siyaami shahrin wa qiyaamihi bildhan in la soomanaadiyo in salaad loo taagnaado wa in maata hadduu ku dhinto qofku fiihi gaadhkaa hadduu ku dhex dhintona ujriya calayhi camaluhu camalkiisii waa loo socodsiinayaa uu u soconayaa aladii kaasoo kaana yacmalu uu qabanay camalkiisii uu qabanayeyna wuu u soconayaa camalkaa uu u soconayana waxay ahlulcilmigu ku fasirayaan ee wakhtigaa uu gaadhka ku jiray ee uu ilaalada ahaa haddii allaba kuu roon yahay khayrkii uu samaynayey hadduu noqdo salaad iyo hadduu noqdo markaa qur-aan akhris iyo hadduu noqdo wanaag kaleba uu u soconaya waata kale ee ilaaladan ama gaadhkan qudhiisuna khayr buu ahaa isna khayrkiisii u soconaya iyo ajarkiisu oo ka goy maayo ma fahanteen camalkiisa markaa u soconayaa kaa weeye wa ujriya calayhi sidoo kale waa loo socodsiinayaa risquhu risqiisiina waa loo socodsiinaya oo sidee loogu socodsiinayaa waabu dhintay ee arsaaqdan loo socodsiinayaa maxay tahay waa arsaaqda jannada lagu arsaaqayo weeye oo dee ilaahay waa ka ka warramay dadka mujaahidiintaba axyaaun cinda rabbihim yursaquun kuwii jihaadka ku dhintay ba ilaahay saasuu yihi xadiistii صaxiixaana waxaa ku soo aroortay ana arwaaxa shuhadaai taakulu min himaari اljanna soo maha fii xawaasili طayrin khudrin waa tii axaadiista ku soo aroortay markaa arsaaqda la sheegayaana taa weeye waa arsaaqda xagga jannada markaa uu ka helayo wa amina alfataana fitneeyahana wuu ka aamin noqonayaa rawaahu muslim markaa waamina haddii la yidhaahdo musama ayaa la akhriyaya baar ma garata iyadoo majhuulina way jirtaa waan filaya wa amina alfataana ka wax fitneeyana wuu ka aamin noqonayaa fataankan la sheegaya waa fataanulqabri waa ka ku imtixaamo dadka xabaasha ku imtixaana cidda xabaasha wax ku imtixaamaysaana waa labadii malag ee la kala odhan jiray munkar iyo nakiir waay imtixaankaasi la ydhaa fitnatu lqabrina dee waa su-aasha labadaa malag ay dadka weydiinayaan man rabbuk waman nabiyuka iyo wamaa diinuk riwaayaadkuna markaa iyagaa isfasiraya oo macnaha riwaayaad kaleo xataa saxiixaba kusoo aroorinee sunankiiyo kusoo arooray baa sii faahfaahinay marka mar haddii uu dhintay isagoo mujaahida oo halkaa ku sugan maxaanku idhaa ilaalo ah oo dadka muslimiintaa ilaalinaya dee maxaaba la fitneen ama maxaa laga imtixaamiba kaasi waxa weeye imtixaankii uu iska soo marayba oo ilaahay daraaddii isagoo halkaa u jooga ayuu sidaa ku dhintay marka itixaanba uma hadhsana wa can fadaalata bni cubaydin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi kullu mayitin mid kasta oo dhintay yukhtamu calaa camalihi camalkiisa waa la xidhaya ila almuraabita fii sabiili illaahi ka ilaahay daraaddii muraabidka u ah ee gaadhka u ah mooyaane fainahu yanmi lahu camaluhu inahu maxaa yeelay isaga yanmi bifatxi ilyaai wa sukuuni nnuuni wa kasri lmiimi bacdaha ya fainahu yanmi ay yasdaadu wuu kordhayaa lahu isaga camaluhu camalkiisu ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaame oo camalkiisii la shaambadayn maayo la xidi maayo la khatimi maayo eh ilan shayga had iyo jeer marka la dhammeeyo la xidhaa la shaambadna lagu sii dhuftaa soo maha bes halkaasuu ku joogaa weeyi kan isaga lama xidhayo eh camalkiisu yanmee yasdaadu wuu u kordhayaa wuu u soconayaa ajarkiisu wuu kordhaya u kordhaya ilaa yowmi alqiyaama wa yu'ammanu waana laga markaa aamin yeelayaa oo waa laga badbaadinayaa min fitnati alqabri imtixaanka qabrigana waa laga badbaadinaya xadiidkana haddii darajadiisa la eego waa saxiixu ligayrihi wa can cuhmaana radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama cafwa qaala rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiixu sidaasuu ihi marka waa xasanu lidaatihi صaxiixna wuxuu ku noqonayaa صaxiixu ligayrihi weeye alimaamu albaniyuna saasuu quweeye waa صaxiixu ligayrihi wa can cuhmaana radia allaahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh ribaatu yowmin maalin gaadhkeed fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa gaadh loo ahaado ayaa khayrun ka khayr badan min alfi yowmin kun maalmood oo fii maa siwaahu waxaan isaga marka ahayn ama gaadh ka ahayn lagu bixiyo oo min almanaasili darajooyinka ahaaday rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun xadiidku markaa waa xasan weeye waayahay saliim bnu ciid alhilaalina waa xasanu ligayrihi buu leeyahay marka duruqdiisa ayaa iskabaysa in sha allahu waay qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama tadamana allah ilaahay wuxuu u damaanad qaaday liman kharaja cidda u baxda fii sabiilihi jidkiisa jihaad u baxda laa yukhrijuhu xaal aan u saarahayn ilaa jihaadun jihaad mooyaane fii sabiilii waddadayda uu jihaadayo ya iyo wa iimaanun rumayn bi aniga uu rumaysan yahay iyo wa tasdiiqun birusulii rumayn uu rusushayda rumaysan yahay iyo waxay ka warrameen iyo fadaaishay sheegeen kaa mooye wax kale xaal aan u saarahayn fa huwa kaasi daaminun calaya korkayga mid damaano kula weeye oo aan u ballan qaaday an udkhilahu ljannata jannada inaan geliyo ayaan u damaanad qaaday aw arjicahu ama aan u soo celiyey ilaa mansilihi gurigiisa aladii kaasoo kharaja minhu uu ka baxay ma urjicahu buu qoraya mise arjicahu bifatxi lhamsa mise mise bidami lhamsa ya amba dam buu u qorayaa laakiin waa bifatxi ya kaa fatxaha sax oo waa rajacadii mutacadiga ahayd fain rajacaka allahu ilaa طaa'ifati minhum ista'danuuka lilkhuruuji saasaa sharaxa uu sheegaya aw arjicahu ama aan u soo celiyey ilaa mansilihi gurigiisii aladii kaasoo kharaja minhu uu ka baxay bimaa naala ay maca maa naala wuxuu gaadhay isagoo markaa wata ay masxuuban dhexaalu la so wato oo maaragtay ay sito bimaa naala wuxuu gaadhay oo min ajrin ajar ah aw haniimatin ama haniim ah waladii nafsu muxamadin biyadih allaha nafta nebi moxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay maa min kalmin dhaawac ma jiro dhaawacaasoo yuklamu loo dhaawacayo qofka fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ilaa jaa'a wuu yimaadaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ka hay-atihi qaabkiisii xaal uu yahay yowma kulima maalintii la dhaawacay ee waxa weeyaan ee wax lagu dhuftay ama la arjumay lownuhu midabkiisu lownu damin waa midab dhiig oo xagga midabka dhiiggii baa marka uu egyahay wa riixuhu urtiisuna riixu miskin waa urta cadarka aadka iyo aadka u udgoon marka bidhaan ahaan dhiiggii buu u egyahay waliba marka loo sii fiirsadana kaba qurux badan ur ahaan laakiin saasuu u kankamaya waa udgoon weeyi taasina waa fadiilo daahirah oo jihaadka iyo markaa waxyeelada qofka ka soo gaadha loo sheegay waladii nafsu muxamadin biyadihi lowlaa an ashuqa haddii lala yahay inaan ku dhibaayo cala lmuslimiina haddii lala yahay baqa aan ka baqaayo inaan ku dhibayo cala lmuslimiina dadka muslimiinta ah maa qacadtu maan fadhiisteen khilaafa sariyatin ay bacda sariyatin guuto dabadeed maan fadhiisteen guutadaasoo taqzuu u duulaysa fii sabiili illaahi abadan weligay walaakiin ha yeeshee laa ajidu heli maayo sacatan hodantinimo iyo macnii wax dadkii deeqo oo faaxmilahum aan ku qaado heli maayo gaadiid iyo sahay iyo waxaan dadkii ku wada baxaan walaa yajiduuna iyaguna heli maayaan sacatan wax markaa dee deeqaya ama ku filan oo ay ku baxaan wada heli maayaan dadkii oo hadday barhelaan waxay ku diyaargaroobaan oo ay sahay qaataan ama gaadiid ay fuulaan dee barhaan helayn baa jiraya aniguna dadkii u wada heli maayo wayashuqu calayhim waxaana dhib dadkii ku noqonaysaa aan arrinkaa helahayn an yatakhallafuu canii inay iga hadhaan oo iyadoo rasuulkii baxay iyaguna ay meelahan iska joogaan markaa anoo taa uga tudhaaya ayaan waxa weeye guuto walba raaci waayey waa raxmaddii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyo siduu saxaabadiisa iyo ummaddiisa ugu naxariisanayey waladii nafsu muxamadin biyadihi lawadidtu waxaan jeclaan lahaa anii anigu aqsuwa inaan duulo fii sabiili illaahi u duulo oo fa uqtalo laygaga aqtiro uma aqsuwa haddana aan duulo fa uqtalo laygaga aqtiro uma aqsuwa haddana aan duulo fa uqtala laydilo rawaahu muslim warawa lbukhaariyu bacdahu alkalmu qaala aljurxu nabarka weeye iyo dhaawaca waa tahay fadliga markaa jihaadku uu leeyahay ee aadka iyo aadka uu heerka sarreeya ayaa xadiidkana rasuulku inoogu bayaaminaya sala allahu calayhi wasalama qaala wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maa min makluumin oo makluumna waa isu mafcuule garo min kalama yaklamu kalama balada halkaa iska yar ilaaliya sheekh kalama uu dhaawacay weeye ficilkeeda maadi saasuu noqonaya kalama ma fahamta yaklamu yuklamuna waa mabniyu lilmajhuulki mudaarici mabniyu lilmajhuulka laakiin hadal marka loo jeeda waxay noqonaysa kalama uu dhaawacay waa hadlayna ya kalama de laamkuushad markaa saasay u kala duwan yihin dhaawicii iyo hadalki kalama weeye hadalkiina maa min makluumin mid la dhaawacayaa ma jiro yuklamu loo dhaawacayo fii sabiili illaahi ilaa hadduuse jira jaa uu yimaada yowma alqiyaamati maalinka qiyaame wa kalmuhu iyadoo nabarkii dhaawiciisi yadmaa uu dhiigaayo iyadoo nabirkii dhiigayuu yimaada allownu midabku lownu damin waa midab dhiig wariixu urtuna riixu miskin waa ur cadar muttafaqu calayhi marka waa juzun min alxadiidi almutaqadim qayb ka mida xadiidkaa hore weeye musanifkuna wuu ku ishaaraya warawa albukhaariyu bacdahu waay qaala wa can mucaadin radia allaahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala man qaatala qofka u dagaalamo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kaasoo min rajulin muslimin qof muslima ahaaday fuwaaqa naaqatin hal xigsinteed in la eg wajabat lahu ljannatu jannadaa u waajibaysa waman jurixa qofka la dhaawaco jurxan dhaawac fii sabiili illaahi loo dhaawaco aw nukiba ama loo asiibo nakbatan asiibid macnii loo waxyeeleeyo waxyeelayn fa innahaa iyadu waxyeeladii tajii'u way imanaysaa yowma alqiyaamati iyo nabarkii maalinka qiyaame ka akhzari maa kaanat iyadoo markii ay ugu dhiigga badnayd ah iyada oo kolkay ugu dhiigga badnayd oo kale ah lownuhaa midabkeedu azacfaraanu zacfaraan weeye zacfaraankuna waxa weeyaan markaa waa cawlaan wa riixuhaa midabkeeduna kalmiski uu yahay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidkuna waa xadiis صaxiixa weeye xadiidtaa hore waxay sheegaysaa midabku waa midabka dhiigga kanna waa midabku waa zacfaraan ismana diidayaan wallaahu aclam oo waxaabad moodaa macnuhu inuu iska noqonaayo marka hore waxaa la moodaa xagga casaanka iyo guduudnaanta kolka la eego dhiig laakiin haddii loo sii fiirsado waa wax dhiigba ka qurux badan oo warwarhaya oo waxa weeye cawlaan qurux badan ah waa tahay fuwaaqa naaqa xadiidka dambuu ku fasiraya kan ku fasiri maaye fuwaaqa naaqa waxaa looga jeedaa hal xigsinteed oo marka la liso tusaale ahaan ama ilmaheedii hasha uu jaqo waxay u baahan tahay xoogay wakti u xoogayah intay caanihii dib candhada ugu soo dhacayaan soo maha marka waxa weeye intay ka xigsiimoonayso haddana caana candhadeeda ku soo dhacayaan waa wakti waxoogay leeg oo dee markaana ay isla yaqaaneen oo wakti markaa la isla yaqaano waktigaana in la yaqaano ayaa waxa weeye la soconaya marka calaa kulli xaal intay hali ka xigsinooto macnuhuna wuxuu noqonayaa in yarba ha ahaatee qofka jihaad u socda in yar oo intaa leeg jannadaa u waajibaysa wixii ka sii badan qofka u socda ee u howlgalaana de waa min baabi awla wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala mara rajulu nin baa soo maray ninkaasoo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam bishicbin laag buu soo maray fiihi ay ku taalo cuyaynatun ilyari cuyayna waa taskiiru caynin cayn oo la taskiiriye weeye cuyaynatun ilyar baa ku taalay durdur yar oo min maain biyo ah taasoo cadbatun macaan durdur yaroo biyo macaanle baa ku yaalla fa acjabathu way cajab gelisay oo wuu jeclaaday wa qaala wuxuu uhi low ictazaltu haddaan iskaga fogaan lahaa annaasa dadkoo faaqamtu aan degi lahaa fii hada shicbi laagtan hee macnii saasaa ii fiicnaanlay walan afcala samayna maayo xataa asta'dina rasuula allah ilaa rasuulka ilaahay ogolaanshaan ka dalba sala allahu calayhi wasalam caadadoodaaba iska cayn ka ahayd fadakara dalika lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam arrinkaasuu sheegay rasuulka allo faqaala wuxuu rasuulku uhi laa tafcal sidaa samay faina muqaama axadikum muqaam halkan sida sharaxa uu ku sheegayo waa masder miimiya faina muqaama axadikum ay faina qiyaama axadikum midkiin kicistiisa fii sabiili illaahi uu u kaco ee uu isu taago ayaa afdalu ka fadli badan min salaatihi salaadiisa fii beytihi uu ku tukado sabciina caaman toddobaatan sano waay alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum ilaahay inuu idin dembi dhaafo oo wayudkhilakum ljannata jannadana uu idin geliyo dee jawaabtu waa haa uqzuu duula fii sabiili illaahi u duula man qaatala qofka dagaalama fii sabiili illaahi u dagaalama fuwaaqa naaqatin hal xigsinteedin leeg wajabat lahu ljannatu jannada ayaa u waajibaysa rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu wakhtigaa in leeg intay hali ka xigsimooto in leeg qofka fii sabiili illaahi u dagaalama jannadaa u waajibaysa qaala rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun xadiidkana waa xadiid xasana sidaa sheekhu u sheegay waxasanahu lalbaaniyu raximah llah qaala walfawaaqu maa bayna alxalbatayni fawaaquna waa inta udhaxaysa labada lisimood hasha marka la lisa haddana inta ay ka xigsimoonayso ee caana candhaheeda ku soo dhacayaan waa wakhtiga labadaa lismo u dhaxeeya weeye qaala wa canhu qaala qiila yaa rasuula allah waxaa kaloo abi hurayre laga wariyey qaala anahu qaala qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow maa yacdilu maxaa u dhigma aljihaada fii sabiili illahi jihaadka ilaahay dartii loo jihaadaya maxaa u dhigma markaa saa'ilkani wuxuu doonayaa camal jihaadka mar haddii ay maqleen inuu aada iyo aada u fadli badan yahay hase ahaatee uu dhib leeyey de mararka qaar safar loo gelaayo oo dee rag lays maaragtay ay ka hortegaayo oo qofkii dhiman karo oo dhaawicmi karo oo xubnihii qaar waayi karo ya oo mashaqo weyn uu leeyahay muxuu doonayaa camal kale oo kana dhib yar xagga fadligana u dhigmi kara bal hadde hadduu jira in loo sheegay ayuu rasuulka weydiinaya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi laa tastaiicuunahu ma awoodaysaan waxa u dhigma fa acaaduu calayhi waxay ku celiyeen su-aashii maratayni laba jeer aw alaaan ama saddex jeer kullu dalika yaquulu mar walbana wuxuu lahaa laa tastaiicuunahu ma karaysaan uma qaala dabadeetana wuxuu ihi rasuulku mahalu lmujaahidi mujaahidka mahalkiisa fii sabiili illaahi u jihaadaaya mahalkiisu ka mahali saa'imi waa mahalka qofka sooman ee alqaa'imi taagan ee alqaaniti ilaahay aacadiisa joogtaynaya alqaaniti ay muiic ilaahay aeecsan biaayaati illaahi bisababi aayaati illahi aadka ilaahay dartood ilaahay buu aeecsan yahay ama ilaahay buu ku aeecaya aayaadkiisa oo uu ku cibaadaysanaya ku caabudaya kaasoo laa yafturu aan daalahayn min siyaamin soom aan ka daalahayn iyo walaa salaatin salaatoona xataa yarjica almujaahidu ilaa mujaahidku uu soo noqonayo fii sabiili illaahi yani xataa yarjica ilaa uu soo noqonayo almujaahidu fii sabiili illaahi ilahay dartii kii u jihaaday muttafaqu calayhi wahada lafdu muslimiin wfii riwaayati bukhaariyi ana rajula qaala yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay udulanii tusi calaa camalin camal yacdilu jihaada jihaadka u dhigmo qaala wuxu uhi laa ajiduhu heli maayo uma qaala hal tastaiicu ma karaysaa idaa kharaja lmujaahidu mujaahidku markuu baxo an tadkhula inaad gasho masjidaka masjidkaaga oo fataquuma aad salaad isu taagto oo walaa taftura aanad daalin oo watasuuma aad soomto oo walaa tuftira aanad afurin faqaala wuxu uhi man yastaiicu dalika waa ka ayaa karaaya macnuhu wuxuu noqonayaa markaa jihaadkii qofkii mujaahidka ah jihaad u anbabaxay ee jihaad ku maqan cid fadligiisa gaadhaysa ma jirto waayo in alle intuu jihaadkaa ku maqan yahay ya xun buu ka dhigan yahay qofkaa sooman ee salaada u taagan ee mar qudha aan ka faaruqahay soo ma aragtid waxaa laga yaabaa inuu bil dhan maqnaado jihaadkaa ku maqnaado ama laba bilood ku maqnaado ama weeg ama ka badan ama ka yar intaa qof soon iyo taagnaan uun ku jiri karaa miyuu jira on mar qura fadhiisanayn ya markaa fadliga jihaadku saasuu wen yahay laa xawla walaa quwata ila billah qaala waanhu wa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala xadiidtani waxay u badan tahay xadiidtii abi hurayre baabkan uu kusoo aroorinayaa garo qaala wuxuu rasuulku uhi min khayri macaashi اnnaasi lahum dadka kuwa ugu nolosha wanaagsan waxaa ka mid ah ay min khayri axwaali cayshihim xaaladaha noloshooda dadka kuwa ugu wanaagsan waxaa ka mid ah xadiidkan horena waynu usoo marray rajulanay macaashu rajulu nin noloshi ninkaasoo mumsikun haysta bicinaani farasihi xakamaha faraskiisa ayuu u hayaa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa yatiiru wuxuu ku duulayaa calaa matnihi dhabarkiisa yacnii ku duulayaa waxaa looga jeeda ilan qofku shimbir maahee uu ku degdegaya uu ku cararaya kulamaa samica mar kastoo uu maqlo haycatan qaylo aw fascatan ama markaa qaylo mar kastoo uu maqlo waa codka dagaalka iyo la ysugu qayliyo weeye haa ka soo kacay iyo ishabarwacasho mar kastoo uu maqlo saasuu usii daynaya taara calayhi wuu ku duulaya macnii wuu ku degdegaya yabtaqii xaalo uu raadinayo alqatla dil uu raadinayo iyo walmowta geerida madaanahu loo filaanadeeda uu ka raadinayo meelaha loo filaanka ah ee lagu dhinto hadiyo jeer aw rajulu ama nin fii qunaymatin ari xan yar uu leeyahay markaa ku sugan oo fii ra'si shacafatin gol dusheed waxa weeyaan la jooga min haadihi shacafi golahan ka mid ah oo meelaha buuruhu isaga yimaadaan iyo meelayowga aw banin ama tog waad aw baطni waadin ama tog dhexdii oo min haadihi awdiyati togogan ka mid ah ayuu xan yar oo markaa adhi u dhaqday la jooga laakiin kaasi ma ma adhi jir keliya maya kaasoo yuqiimu salaata salaada oogaya wayu'ti zakaata zakadana bixinaaya wayacbudu rabbahu rabbigiina caabudaaya xataa yaatiyahu lyaqiinu ilaa geeridu u imanayso oo laysa min annaasi dadka aan kaga mid ahayn ilaa fii khayri khayr mooyaane khayrkumuu dadka ku darsadaa wax laakiin sharahoo dadka xaggiisa ka soo gaadhaya ma jiro wax shara dadkii ku darsan maayo ama ula iman maayo rawaahu muslim baabkii cuslada xadiidkana waa inagii ku soo mara dadka markaa kuwaasaa ugu fadli badan rajulu mumsikun bicinaani farasihi fii sabiili illaah iyo rajulu fii qunaymatin fii ra'si shacafati min hadihi shacaf xadiidka qeybtiisa dambana waa waktiga cusladu ay fiican tahay baa lagu xambaarayaa sayna hore usoo mar qaala wacanhu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala ina fi ljannati jannada waxaa ku yaala miata daraja boqol darajo oo saa u kala sarsareeya oo acaddaha allaahu ilaahay uu u diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiili illaah ilaahay waddadiisa kuwa u jihaadaya oo maa bayna darajatayni laba darajo inta udhaxaysaaba ay tahay kamaa bayna asamaai waalardi cirkiiyo dhulka inta udhaxayso oo kale siay laba darajo waliba u kala fog yihiin maxaad u malaynaysaa intaasoo boqolaad ah yani waxa weeye halkay taagantay ilaahay unbaa waxa weeye ogaan kara rawaahu lbukhaariyu aayaddii qur-aanka ahaydna maxaynu ku soo maray wafadala allaahu lmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina wafadala allaahu lmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina ajran cadiima aayaddii baan diidanaya wfadl allah mujaahidiina calى alqaacidiina ajra cadiima darajaati minhu wamaqfiraة waraxma darajaadkaasaa rasuulku fasiraya salى اllahu alayhi wasalam dadka mujaahidiinta ilaahay uu ugu talagalay markaa sideedaba jannadu horta dee xagga sarey ku taallaa jannadu iyo garoomarka horeba marka labaadna jannadu meel wada siman oo dadka galaa dhammaantood ay isku wada darajo noqonayaan ha u qaadan jannada ha la wada gale laakiin jannadu aada iyo aad bay u kala darajo sarraysaa aada iyo aad bay u kala darajo sarraysaa aada iyo aad bay u dheer tahay darajada ugu sarraysana rasuulkeenna mudan sala allahu calayhi wasalam ayaa iska leh oo cid kaloo ku gaadhaysa ama la wadaagaysa aanay jirin bal hadda halkan eega mujaahidiintuna darajaadka iyo maaragtay jannada say meel sare uga gelayaan qof walibana oo ka mid ahluljannuhu darajooyinkaa wuxuu ka tegayaa halka camalkiisu uu gaadhsiiyo ilan dadku isku camal may ahayn xagga khayrkana umay sinayna garo wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi man radya qofka raalli ku noqda bilaahi ilaahay rabban rabbinimo wabilislaami islaamnimadana raalli ku noqda diinan wa bimuxamadin rasuula wajabat lahu ljanna jannadaa u waajibaysa facajiba laha abu saciidin abu saciid baa arrinkaa la yaabay oo ay maaragtay aada u soo jiidatay faqaala wuxuu uhi acidhaa calaya iigu celi yaa rasuula allah faacadaha calayhi wuu ugu celi uma qaala dabadeetana wuxuu uhi wa ukhraa ay wa khaslatun ukhraa iyo khaslad kale oo yarfacu llaahu biha ilaahay uu kor ugu qaado alcabda addoonka miata daraja boqol darajo fi ljannati jannada dhexdeeda boqol daraja ilaahay addoonka ku dallacaya ku sarraysiinaya boqolkaa darajo oo maa beyna kulli darajatayni laba darajo walba inta udhaxaysa kamaa beyna asamaai waalardi ay tahay qaala wuxuu uhi wamaa hiya yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo maxay tahay khasladaa kale ee addoonka intaa ilaahay ku sarraysiinaya qaala wuxuu uhi aljihaadu fii sabiili illah aljihaadu fii sabiili illah rawaahu muslim qaala wacan abi bakri bni abi muusa alashcariyi qaala samictu abii radia allahu canhu waxaan maqlay aabbahay wa huwa bixadrati alcaduwi xaal uu maaragtay xadrada cadowga ku sugan yahay xadrati alcadow yani xaaluu cadowgii goobjoogu yahay oo meel cadowgii la ysku hor fadhiyo uu joogo yaquulu isagoo le baan maqlay buu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalama ina abwaaba aljanna albaabada jannadu taxta ilaali suyuufi taxta dilaali الsuyuuf seefaha harhkooda hoostooday ahaatay seefaha waxa weeye dee maaragtay harhka samaynaya ee la isla weydaaranayo la isla dhacayo ee qacdal iyo qubta la isku hayo waa tahay markaas saxaabigan abuu muusa cabdilaahi ibnu qays dan la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa raggii waxa weeye quwaadda aha ee ciidamada hogaamin jiray ee haddii aan laba kuroyo dagaal gelin jiray ee saxaabada kaxaysan jiray oo dhulalka xorayn jiray kadaalika wuxuu ka mid ahaa raggii dowladdii islaamka dhidibada waxa weeye u aasay ee faafisteeda ka qayb qaatay ee arrimaha waxa weeye gacanta weyn ku lahaa buu ahaa kolkaa wuxuu doonayaa wakhtigan cadowgii goobjoogga loo yahay ee cadowgii la ishor fadhiyo ama se lala dirarayaba inuu dadka wacyigeliyo oo uu tirtirsiyo oo uu u sheego jihaadkan iyo dagaalkan gaalada lagula jiro waxa lagu helayo iyo inuu jannada yahay faqaama rajulu nin baa istaagay ninkaasoo rathul hay-ati qaabkiisu waxa weeye busaarada ay ka muuqato qaab basaas iyo jacab iyo ay ka muuqato haddii laba kuu roon yahay busaaradii leh faqaala wuxuu hi yaa abaa muusa abaa muusow a anta ma adiga ayaa samicta ka maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay ma adiga ayaa maqlay yaquulu hada isagoo xadiidkan leh sababtuu ugu celinayaana waa min baabi taأkiid inuu tuhmaysanaya ama uu ka shakisan yahay maaha qaala wuxuu uhi nacam haa anaa maqlay farajaca wuxuu u noqday ilaa asxaabihi rufaqadiisii dadkii gaarka aha ee wada socdeen buu u noqday ninka faqaala wuxuu uhi aqra'u calaykum asalaama salaam baan idinku akhriyaya nabadgelya niman yahow uma dabadeetana kasara wuxuu jebiyey jafna sayfihi seefta galkii seeftiisa ayuu jebiyey oo fa alqaahu wuu tuuray waxaad mooddaa sidii mid ku tala gashan inaanu galka seeftan galka dibba ugu celin doonin intuu ka saaray buu gebigiisiiba jejebiye suu tuuray suu iyadoo bilaagala qaata uma mashaa dabadeeta wuxuu la socday bisayfihi seeftiisii ilal cadowi xagga cadowga ayuu ula kici timay wadaraba bihi uu ku garaacay cadowgii xataa qutila ilaa isagiina laga dilay insha allahu markaa jannadaasi rasuulku sheegay sala allahu alayhi wasalam ayuu helay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay xadiidka markaa faa'iido kaloo muhiima laga qaadanayaa saxaabada rasuulku waxay ku sifaysnaayeen cilmiga iyo wixii rasuulka ay ka maqleen inay dadka gaadhsiiyaan weliba munaasabad kasta oo la joogo wixii ay rasuulka ka maqleen ee ku saabsan gaar ahaanteeda way sheegi jireen ardayda iyo dadka waxgaranaya iyo dadka muslimiinta ahina inay ku daydaan baa saaran qaala وcan abi cabsin cabdالرaحmaan bni jubayri radي اllahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama maqbarat qadama cabdin uma boodhowdo addoon labadiisa gomadood fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa uma boodhoobaan oo fatamasahu naaru naartu ay taabato yani naartu ma taabato mar haddii ay ilaahay dartii u boodhoobaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa yaliju naara naarta ma gala rajulun ninkaasoo bakaa ooyey min khashyat illaah baqaha ilaahay dartii la ooy xataa yacuuda labanu ilaa candhadu ay ku noqocaanuhu ku noqonayaan fi darci candhada markaa caanihii la lisay ya inay candhadii ku noqdaana suuragal maaha sida taasi suuragal aanay u ahayn baa qof ilaahay dartii u ooy oo ilma uga timina naarta aanu u gelahay yani inuu naarta galaa suuragal aanay u ahayn walaa yajtamicu mana kulmaan calaa cabdin addoon kuma kulmaan gubaarun boodh fii sabiilillaahi waddada ilaahay u gaadhay oo uu u boodhoobay isagoo fii sabiililaahi u socda iyo wa dukhaanu jahannama qiiqa jahannami ama ka waxa weeye qaaceedu ma kulmaan ku kulmi maayaan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiisku uu sugan yahay horena waa inagii usoo maray وعن بن عbاس رضي الله عنهma قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول cayنaani laba indhood laa تmsهma الناaru naartu ma taabato laba indhood caynun ilbakat min khashyat illaahi cabsida ilaahay la oyde iyo wa caynun ilbaatat bariday oo waa bariisatay taxrusu fii sabiili illahi ilaahay dartii iyadoo u ilaalinaysa maaragtay dadka muslimiinta ah oo u waardiyeynaysa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanun xadiidkana saxiixu ligayrihi buu marka ay ku sheegeen shawaahid buu leeyey marka uu sugan yahay subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online